haweenka waa lafdhabarka bulshada iyo qoyska waxay u baahan yihiin in loo muujiyo taageero joogto ah iyagoo inta badan iska dhaadhiciya in la siiyo kaliya mudnaanta guriga maareyntiisa xitaa haddii ay wax bartaan waxaana la sheegaa in boqolkiiba siddeetan haweenka ay aada ugu wanaagsan yihiin waxbarashada marka laisla barbar dhigo ragga laakiin dumarka waxay ka cawdaan in mar walba waalidku uu hoos u dhigo rajadoodii mustaqbalkana ay sidaasi kaga burburto ilhaan maxamed saalax waxay ka mid tahay haweenka waxbartay ee ku nool jowhar laakiin aanan shaqeynin xilligan daruufo jiro awgeed waxay ii sheegtay in caqabado badan ay haweenka kala kulmaan guriga iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin
waxaan ogsoonaa xitaa nimanka qaar inaa anaga ka howl badino laakiin haddii garab noola siina anaga waxban qabsan karno gabdhaha waxaan ka rajeynaya inay hadda heerkan hadda aan taaganahay waxaa soo baranay ilaahay makuu darnaa intaasoo sanaa wax noola soo baraayay haa way ka qayb qaadan karaan gabdhaha wax badan bay qaban karaan haddii oo maxaa lalaa maamulka hirshabeelle ay garabna siiyaan hadda guryihiiaan iska joognamo in shaqo abuur noola sameeyo oo maxaa la dhahaa gabdhaha xafiisyada la fadhiisay qaar cilaanka meesha lagu saaro loo furo oo harqaanka iyo waxaasoo dhan waan qaban karnaa saas ay tahayne garab ma haysano maho ubaahannahay waxaasoo dhan cilaansaarka oo ilaah kuma darnaaday harqaankaas wax badana u baahannahay oo haddana maamulka hirshabeelle waxaan ka codsanayaa inay gabdhaha ay u abuuraan shaqo abuur gabdhaha wax badan ay qaban karaan in la yasano ma fiicnamo intaasoo sanaa wax lasoo baraayay saas ay tahayna hadda intaasoo sanaabarti ku qarash beelaysa odayga ku qarash beelaya haddana ee guriga u dhex fadhiyaan waa laga fiican yahay marka maamulka hirshabeelle inay wax noo qabtaan ay naga caawiyaan xagga oo shaqada gabdhaha wax badan ay qaban karaan in la yasano ma fiicnamo intaasoo sanaa wax lasoo baraayay inkastoo xaaladda ay sidaasi tahay haddana waxaa jira ururo ka kooban haween keliya kuwaasi oo dalka laga aasaasay gaar ahaan deegaanada hirshabeelle waxayna bilaabeen in haweenka ay ka caawiyaan sidii cagahooda ay ugu istaagi lahaayeen taasi oo lala jeedo inay helaan xuquuqdii ay lahaayeen ragga waxbartay ee hirshabeelle ku nool